أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب ما جاء في سبع أراضين هذا مدكن باب ما الذي كباب كيسي ويجاء huwa maaguba ku yimid fii sabci araadiina toddobadii dhul wixii ku yimid uu u baab yahay oo min alaayaati waalaxaadiis aayaadkii ilaahay axaadiistii nabigeenna sala allahu wasalama wabaaraka caleyh weli imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala waxa uu ku dhex jiraa kitaabu badi lkhalqi kitaabu badi lkhalqi sheekha wuxuu ku soo aruuriyey aayaadka kowniga ah kuwooda ugu waaweyn aayaadka kowniga ah oo tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa kuwooda ugu waaweyn uu sheekhu ku soo aruuriyey kitaabkan uu ku soo aruuriyey kitaabu bedil waxyi waxaa sheekhu uu ka soo hadlay carshigii iyo biyihii inay yihiin waxyaalaha ugu horreeyey oo ilaahay ifkan uu ku abuuray subxaanahu wa tacaala halkanna sheekhu wuxuu ka gudageli toddobada dhul wixii ku yimid iyo aayaad iyo axaadiistii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wa qowlillaahi ilaahay qowlkiisana waa u baab subxaanahu wa tacaala ilaahay uu yidhi allaahu ilaahay aladii allihii weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin toddoba samo allihii abuuray wa min alardi wa khalaqa min alardi ardada xaggeedana ilaahay wuxuu ka abuuray midlahunna midla sabci toddobadaas toddoba la mid ah waa toddoba ardo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkana ilaahay uu ka abuuray taa marka sheekhu wuxuu u soo deliishaday ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa kowniga waxaa ka mid ah toddoba dhul in ilaahay abuuray sida toddoba cirba ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala asaqfu almarfuucu assamaa wasaqfi almarfuuci aayaddaasuu rabaa sheekhu inuu fasiro wasaqfi saanqaafkiyaan ku dhaartaa saanqaafkaasoo almarfuuci ee la kor yeelay aayaddaasuu fasiriyo qaala wuxuu yidhi sheekhu asaqfu saanqaafka almarfuucu la kor yeelay assamaa'u huwa asamaa waa cirkaa loola jeedaa oo ilaahay awooddiisa waxaa ka mid ah alle subxaanahu wa tacaala inuu dhulkana ilaahay firaash uu nooga dhigay samadana ilaahay saanqaaf uu nooga dhigay saanqaaf in ilaahay samadan uu nooga dhigay subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi rafaca samkahaa rafaca ilaahay wuxuu kor yeelay samkahaa ay binaa'ahaa saasuu ku fasiray imaamu albukhaari ay binaaha samada dhismaheedii dhismaheedii ilaahay kor u qaaday subxaanahu wa tacaala waa aayaadka kowniga ah ee tusinaya ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wasamaa'i daati alxubuki wasamaa'i samadaan ku dhaartaa samadaasoo daati alxubuki ee quruxda u saaxiibka ah ereygaas alxubuk ayuu dooni sheekhu haddana inuu fasiro wuxuu yidhi istiwaa'uhaa almacnaa macnuhu wuxuu yahay istiwaa'uhaa istiwaa'u samaa samada sinaanshadeeda oo dulduleel iyo dildillaacaysan lahayn iyo wa xusnuhaa xusnu samaa iyo samada wanaaggeeda ee quruxdeeda ayaa loola jeedaa ereyga alxubug xubuggaasuu sheekhu saa ku fasiray qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ida asamaa'u inshaqat idaa waktigii isamaau samadii inshaqad ay dildilaacdo wa adinat wa adinat maxaa loola jeedaa qaala albukhaariyu raximahu llahu tacaala samicat oo wa adinat bimacnaa samadu ay dhegaysato wa adaacat rabbahaa rabbigeedna ay ka yeeshay addeecdo dildilaac markii ilaahay amar uu siiyo oo samada dildilaac la yidhaaho samadu waxay maqli ooy addeeci amarka ilaahay samada siiyey subxaanahu wa tacaala qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa alqat maa fiiha wa takhallat wa alqat ardaduna maalinta ay tuuri doonto ardadu maalinta ay soo tuurto qaala albukhaariyu raximahu llahu tacaala akhrajat ardadu markay soo saarto maayi ladii kii fiiha fi lardi ardada dhexdeeda waxa ku sugan markii ay soo saarto min almowta ee waxyaalihii dhintay ah khalaa'iqdii bini aadamkii gudaheeda ku jiray maalinta qiyaamaha ardadu way soo tufi dushay soo saari si ilaahay u soo nooleeyo subxaanahu wa tacaala wa alqat maa fiiha wa takhallat wa takhallad ardaduna ay ka khaali noqoto canhum cani almowta wixii dhintay oo dhan ay bannaanka u soo tuurto oo hal qofoo meyda ardaydii uusan ku dhex jiraynin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalardi wamaa taxaaha waalardi ardadiiyan ku dhaartaa wamaa taxaahaa maadaasi waa bimacnaa man ayaa loola jeeda waalardi ardadiiyan ku dhaartaa wamaa taxaahaa ay waman macbuudkiiyaan ku dhaartaa taxaaha ee fidiyey qaala albukhaariyu raximahu allahu tacaala daxaaha oo wuxuu ku fasiray sheekhu taxaaha ay daxaaha ardihii ardadaas allihii fidiyey ayaan ku dhaartaa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala oo imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu soo aruuriyey markii hore wuxuu inoo sheegay adilada aayaadka qur'aaniga uu inooga sheegay ilaahay awooddiisa inay ka mid tahay toddoba ardo in ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala haddana sheekhu intaa wuxuu la xidhiiriyey aayaad sheekhu uu daba dhigay oo tusinaya dhulkani inuu isbedeli doono maalinta qiyaamaha inuu isbedeli doono oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amri doono wixii amwaada oo dhulka dhexdiisa ku jiray oo dhan in ardada ilaahay subxaanahu wa tacaala u amro in ardadu ay bannaanka ay soo dhigto waxaa kaloo imaamu albukhaari haddana aayaddan kale uu soo deliiliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala awooddiisa inay ka mid tahay daxwul ardi ardada in ilaahay fidiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala fa idaa hum bisaahira qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa idaa hum khalaa'iqdii bisaahirati qaala albukhaariyu wajhi alardi ardada bannaankeeda ayay dadku ku sugnaadeen kaana fiiha ardada dhexdeeda waxaa ahaaday alxayawaanu noolihii noolihii ardadanuu ku dhex jiraa uu ku nool yahay nawmuhum hurdadoodii iyo wasaharuhum soo joodkeediiba ardadana ilaahay u diyaariyey subxaanahu wa tacaala noolaha markay hurdayaanna ardadanay ku hurdayaan hadday soo jeedaanna ardadan ayaa macaashkoodii iyo noloshoodii uu ku sugan yahay saasuu ku fasiray fa idaa hum bisaahira imaamu albukhaari raximah allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun fi nnujuumi baabun haadaa midkani baabun baabu baabkaasoo fi nnujuumi ee xidigaha ku sugnaaday ayuu baabay xadiisan kasoo boodna miya qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa caliyu bni cabdillaahi huwa almadiniyu albasriy qaala akhbaranaa ibnu culaya ismaaciil bnu culayata albasri عن علي بن المبارك هو البصري قال حدثنا يحيى بن أبي كثير هو اليمامي البصري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني أي لجد شيخ رحمه الله تعالى وكانت بينه أبا سلمة حديثة هي وبين أناس ضد حدود وحا هذه خصومة ضد في أرض البل أي كدو دين abi salama cabdiraxmaan bni cawf isaga iyo dad kale ayaa doodu ka dhexaysay oo dhulay isku haysteen oo ay ku murmayeen fa dakhala abu salamata bni cabdiraxmaan wuxuu u soo galay calaa caaisha ummunaa caaisha usoo galay fadakara abu salama wuxuu u sheegay lahaa caaisho daalika sha'nu sha'niga oo min alkhusuuma annaga iyo qolo kalea dhul isku haysana ayuu u sheegay abu salamata bni cabdiraxmaan ummunaa caaisha fa qaalat markaase waxay tihi ummunaa caaisha yaa abaa salama ijtanib ilarda abaa salama dhulka fogow dhul iyo dooddiisa iyo murankiisa weligaa ka fogow fa inna rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu rasuulka alle man dalama qiida shibrin taaka qadarkeed qofkii dulmiya oo dhulka ka mid ah duwiqahu shaksigaas waxaa loogu qoor xidhaa min sabci aradiina toddobada dhul ayaa qoorta loo suraa saasuu nabigu yidhiye sala allahu calayhi wasalam waa kaaga digiyey tiri ummunaa caaishow ummunaa caaisha waxay tihi abu salama waan kaaga digiyo dhul iyo murankiisa haddaad qole isku qabsataan isaga daa hadday xaq ku wataan aakhiraad heli muranka dhanba dhul dhul murankiisba isaga fogow maadaama cuquubada sidaas uu nabigu u adkeeyey sala allahu calayhi wasalam inta dulmigu la eg yahay iyo cuquubadu intay la eg tahay fiir dulmigu intuu la egyahay waa taaka qadarkeed qofkii dulmiya oo dhulkan ka mid a toddobada dhulaa qoorta loo suraa huu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaarak caleyh maxalushaahidka xadiiskan marka imaamu albukhaari waxaa weeye duwiqahu min sabci araadiin in qur-aankuna uu sheegay sunnada nabiguna ay sheegtay sala allahu calayhi wasalam aayaadka kowniga ah inay ka mid yihiin toddoba dhul in ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala lafdigaasuu ka rabaa duwiqahu min sabci araadiin qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa bishru bnu muxamedin huwa almarwasi قال أخبرنا عبد الله عبد الله المبارك المروزي عن موسى بن عقبة المدني إمام في المغازي والسير عن سالم عن أبيه قال وحوري عبد الله بن عمر قال النبي نبي وحوري صلى الله وسلم وبارك عليه من أخذ شيئا شيء قفك قاته شيئاس من الأرض للك كمدا بغير حقه shaygaas dhulka ka mida xaqiisii xaqaa kayrkiis ku qaata khusifa bihi isaga waa lala jaraa shakhsigaas oo ardada dulmiga ku qaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waa lala jaraa ilaa sabci aradin ilaa toddobada ardo laga gaaro ayaa lala gooyaaho sidaasaa loogu cadaabay bimacnaa yatajaljal fii daakhili sabci toddobadaa ardo gudahooda saas ugu wareegi isagoo la ciqaabayo saa loogu ciqaabayo ruuxdiisii marka maxalushaahidka imaamu albukhaari wuxuu ka rabaa ilaa sabci aradin xadiiska isaguna inuu sheegay aayaadka ilaahay kowniga waa inay ka mid tahay toddobadaa dhul in ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala qaala imaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثana moxamed bnu اlmuhanى huwa albasriyu qaala xadaثana cabdilwahaab cabdilwahaab bni cabdilmajiid اthaqafi qaala xadaثana ayub ayub sakhtiyaani can moxamed ibni siriin can ibni abi bakrata wa cabdiraxmaan ibni abi bakra can abi bakrata waa saxaabigii aabihii can الnabiyi salى اllahu wslm wbaaraka calayhi qaala wuxuu rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam ina zamaana zamanku ina zamaana soo idinma dhigin oo kordhig ah idin gudi miya y ina الzamaanu uu yihi miya ya الzamanu mise zamaanu الzamaanu uu idin dhig idin kala inadana waa idin shida miya ya ya inaba idinma dhigin miya azamaanu bis nusqooyinkaasa roona naga inana waa noo dhigay azamaanuna waa gudi ina azamaanu uu yihi nusqadeydan ina azamaanu marka ina azamaana weye mar walbaba nusqooyinka inada dhigaya azamaana waa la kor dhigi laazim qaala wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam ina zamaana zamanku qad istadaara zamanku waa wareegsaday ka hay-ati yowma maalin qaabkiisii siduu u wareegsan jiray oo kale ayuu haddana zamanku u wareegsadaa khalaqa allaahu ilaahay uu abuuray alsamaawaati waalarda samaawaadkii ardada maalintii abuurayay xilligu siduu ahaa siduu u wareegsan jiray xilligaas sanadku wuxuu ahaa labiyo toban bilood bishuna waxay ku dhammaan jirtay labaatan iyo sagaal marna soddon ay ku dhammaan jirtay wax isbeddela ma lahan uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam zamanku waa sidiisii oo markaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ula jeedaa waa qamariguu ula jeedaa waa sana alqamariya alcaamu alqamari xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala samaawaadka ee ardada uu abuurayey qaabkii xisaabtiisa iyo tirada u ahaan jirtay oo sanadku labiyo toban bilood uu ahaan jiray bishiina labaatan iyo sagaal marna soddon ay ku dhammaan jirtay wax isbeddelaya ma lahan uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka caleyh yowma maalintiina ugu qaaba khalaqa allahu ilaahay uu abuuray asamaawaati walard asanatu sanadu itnaa cashara shahran sanadu waa labiyo toban bilood uu yihi nabigu sala allahu aleyh wasalam isbeddel ma laha maalintii ilaahay cirkii dhulka abuurayay xilligu saas uu ahaa minhaa labiyo tobanka waxaa ka mid ah arbacatun xurum afar biloodaa ka mid a afartaasoo xurumun ee la xushmeeyey oo xushmad leh halaaثun saddex bilood mutawaaliyaatun kuwa xidhiira dulqacda wa dulxija waalmuxaram wa rajabu mudara rajabu mudar reer mudar rajabkoodiina aladii rajabkaasoo bayna jumaada wa shacbaana bisha jumaada iyo shacbaan u dhexeeya afartaas biloodna nabigu salى اllahu alيyh wasalam wuxuu ku tilmaamay alashhuru اlxurum marka sanadku sidii maalintii ilaahay subxaanahu wa tacaala cirkaiyo dhulka uu abuurayey siduu sanadku u wareegi jiray oo sanadku labiyo toban bilood u ahaa bishuna labaatan iyo sagaal marna soddon ugu dhammaanaysay isma beddelayo ilaa qiyaami saaca isbeddel ma lahan qaala alimaamu albukhaariy raximah allahu tacaala xadaثana cubayd bnu ismaaciil huwa alkuufi qaala xadaثana abu usama xamaad bnu usaamata alkuufi can hishaamin can abiihi can saciid bni zayd bni camr bni nufayl annahu sha'niya khaasamatu saciid waxaa la dooday arwa islaantii arwa la dhihi jirtaa la dooday saciid fii xaqin xaq ayayna kula dooday xaqaasoo zacmad islaamtu ay sheegatay annahu saciid intaqasa inuu ka nusqaamiyey hu xaqi laha islaanta arwa uu ka nusqaamiyey xaq ay leedahay saciida iga haysta waa saciid ibnu zayd ibni camrin saxaabiga xaqaasay markaa kula dooday ilaa marwaan ninkii waaligii marwaan ayay kula dooday marwaan ibnu alxakam faqaala saciidun saxaabigii saciida wuxuu yidhi ana anugu antaqisu min xaqihaa shay-an islaantaa arwo la yidhaha xaqeedii miyaan wax ka nusqaamin ashhaddu waxaan markhaati ka ahay la samictu inaan maqlay rasuulallahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulka alle man akhada shibran min alardi dulman fainahu yudawaqahu yowma alqiyaamati min sabci aradin anoo xadiidkaa goobjoog u ahaa markuu nabigu dhahayey sala allahu calayh wasalam miyaan qof dhulkeeda dulminahu yidhi saxaabiga ashadda waxaan markhaati ka ahay la samictu inaan maqlay rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay rasuulka alle man akhada shibran hal taako qofkii qaata taakadaasoo min alardi dhulka ka mid a dulman liajli dulmin dulmi dartiisna u qaata fainahu shani yudawaqahu yudawaquhu shaksigaa waxaa loogu qoor xiraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama min sabci aradin toddobada ardo ayaa qoorta loo suri waa cuquubo uusan ka bixi karin cuquubo uusan ka bixi karin maxalu shaahidka imaam albukhaari min sabci aradin intaasuu ka rabaa qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala وقال ابن أبي زناد وعبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أبي زناد المدني عن هشام عن أبيه قال وحويري أبيه وحويري وهشام بن عروة وعروة قال عروة وحويري قال لي سعيد بن زيد صحابي سعيد بن زيد وحويري دخلت على النبي نبي نصه قال صلى الله وسلم وبارك عليه متنق إتمام كيسي شيخ وحكو حويلي أساقو تام يروهرن وقصو الشيخ أساقو لتام من أخذ شبرا oo nabiga markaan u galay nabigu wuxuu dhahayey sala allahu wasalam wbaaraka calayh man akhada shibran min alardi dulman fainahu yudawaquhu yowma alqiyaamati min sabci aradin xadiiskaasuu ula jeedaa sheekhu raximah allahu tacaala marka muxuu faa'iidahu leeyahay isnaadkan muxuu noo faa'iideeyey oo sheekhu uu ku soo celiyey ilaa xadiiska matnigiisa asoo dhammaystiran inta ka dheer ayuu soo sheegaye faa'iidada isnaadku leeyahay waxaa weeye waa liqaa'u curwa lisaciid ibni zayd riwaayadii hore kuma caddayn inuu la kulmay curwo saciid ibnu zayd uu la kulmay riwaayadii hore cancana un bay aheedo can hishaamin can abiihi can saciid ibni zayd saas uu ahaa laakiin riwaayadan waxay noo caddaysay curwat ibnu zubayr inuu la kulmay saciid ibnu zayd liannahu qaala qaala lii sacd ibnu zayd saciid ibnu zaydaa igu yidhi aa igu yidhi marba hadduu yahay waa tasriixun biliqaa'ihi waa caddayn inuu caddeeyey marka inuu la kulmay curwat bnu zubayr inuu saxaabiga toos ula kulmay faa'iidadaasuu ka rabaa intaasuu ka rabaa imaamu albukhaari dakhaltu cala الnabiyi salى اllahu wasalam wbaraka qaala alimaamu اlbukhaariy raximah اllahu tacaala baabun fi nujuumi baabun haadaa midkani baabun baabu baabkaasoo fi nujuumi xidigaha dhexdooda ahaaday imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala kitaabu badi اlkhalqi wuxuu ku soo aruuriyey yacni makhluuqaadka ilaahay kuwooda ugu waaweyn axaadiistii iyo aayaadkii ku soo arooray ayuu sheekhu ku soo arooriyo maadaama samaawaadkii iyo toddobadii ardo uu ka soo hadlay bal xidigaha haddana ayuu rabaa sheekhu aayaadka iyo axaadiistii ku soo arooray inuu noo sheego qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala qataadatu wuxuu yidhi qataadatu bnu dicaamata saduusi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee zayanna asamaa'a samada waan qurxinuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala samadaasoo addunyaa ee dhowaanshaha badan samadan adduunyada idinku dhow oo khalaa'iqda ugu dhow samadaas waxaan ku qurxinnay bimasaabiixa xidigo iftiimaya xidigo iftiimaya ayaan samaa-u dunyo ku qurxinuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala maxalu shaahidka imaamu albukhaari waa bimasaabiix oo loola jeedo bimacna nujuum oo xidigaha yacni masaalixda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xikmadaha ilaahay u abuuray waxaa ka mid ah waa ziinatun lisamaa xikmadaha ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala iyadoo awoodda ilaahayna xidiguhu tusinayaan haddana waxaa ka mid ah min xikmati اllahi tacaala fii khalqi nujuum xikmada ilaahay xidigaha abuuristeeda waxaa ka mid ah annahaa ziinatun lisamaa inay xidiguhu qurux yihiin walidaalika markay xidiguhu si wanaagsan u soo baxaan qofku markuu cirka fiiriyo iimaana ugu ziyaaday iimaan ayaa ziyaadaya awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ilaahay haybadiisaa qofka qalbigiisa ku weynaanaysa markuu arko quruxda xidiguhu sida ilaahay u tartiibiyey iyo sida ilaahay u nidaamiyey subxaanahu wa tacaala qaala qataada wuxuu yidhi wa qaala qataada maquulu qowlkeedii khalaqa waa maquulu qowlkii qaala wa qaala qataada wuxuu yidhi khalaqa haadihi nujuum qataada wuxuu yidhi khalaqa ilaahay wuu abuuray haadihi tan ilaahay wuu abuuray taasoo annujuuma xidigaha ah lihalaaثin liajli halaaثin saddex xikmadood ayaa ilaahay xidigaha u abuuray xikmada ugu horraysa wuxuu yidhi jacalahaa xidigaha ilaahay wuxuu ka yeelay ziinatan lisamaa quruxuu ilaahay xidigaha ka yeeloo samaa-u dunya lagu qurxinayo taasi waa xikmadu wa rujuumanna ilaahay waa uga yeelay tuurid lishayaadiina shayaadiinta lagu gemayo gemidna ilaahay waa ka yeeloo lishayaadiina shayaadiinta lagu gemayo shayaadiintu xilligii hore waxay isku dayi jireen in malaa'igta samaawaadka joogta waxa ay ku sheekaysanayaan inay soo dhegaystaan intay isfuulfuulaan ayay soo dhegaysan jireen markii dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay uu soo saaray istimaacaas waa laga joojiyey shayaadiintu ay soo dhegaysan jireen malaa'igta samaawaadka waxyaalaha ay ku sheekaysanayaan oo ifkan iyo koonkan ka dhacaya ayay soo xadi jireen xiddigahaasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaahay ku soo tuuraa shayddaankii isku daya inuu samaawaadka fuulo waa xigmada labaad oo ilaahay u abuuray xiddigaha waa rujuuman gelidna ilaahay waa ugu talagalay lishayaadiina shayaadiinta lagu gemayo si aysan u dhegaysan oo samaawaadka marka aysan u fuulin xigmada saddexaad qataadda wuxuu ku sheegay waa calaamaatin yuhtadaa biha calaamaadna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u abuuray xidiguhu inay noqdaan calaamaadkaasoo yuhtadaa ee calaamaadka lagu hanuunayo wa calaamaatin wabinnajmi hum yahtaduun waa ka ilahay yihi subxaanahu wa tacaala xidigahaasay dadku ku hanuunaan saddexdaas xigmadooduu sheegay qataadda oo wuxuu yidhi ziina lisamaa iyo rujuuman lishayaaiin wa calaamaatin yuhtadaa biha saddexdaasaa ilaahay xidigaha u abuuri yidhi qataada qataada wuxuu yidhi faman ta'awala qofkii fasira fiiha fi nujuum xidigaha dhexdooda qofkii ku fasira bigayri daalika almadkuur waxaa la soo sheegay waxaan ahayn in xidigaha loo abuuro qofkii ku fasira akhda'a waa gefay akhda'a adariiq waddadii toosnayd ayuu gefay wa adaaca nafsahu shakhsigaasina nafsaddiisii waa dayacay oo min alcilmi nafsaddiisiina cilmigii waa ka dayacay oo waxba ma ogo waa jaahil wa takallafa shakhsigaasina wuxuu isku kallifay maa shayuu isku kallifay shaygaasoo laa cilma lahu shakhsiga aan cilmi ugu sugnaanin bihi shaygaasna uusan cilmi ku lahayn wax uusan cilmi ku lahaynna waa isku kallifay oo wuu raadiyey aniga saas iga dhigay wa adaaca shakhsigaasina waa dayacay nasiibahu nasiibkiisii min alcilmi nasiibkii cilmiga uu ku lahaana shakhsigaasi waa iska dayacay uu yidhi qataada wa takallafa shakhsigaasina wuxuu isku kallifay maa shay shaygaasoo laa cilma cilmi lahu shakhsiga uusan u sugnaaninoo bihi shaygaas waxuusan cilmi ku lahaynna waa raadiyey waa isku kallifay hadalkan isagoo intaas ka dheer oo mawsuul ah waxaa afarkan xiriiriyey cabd bnu xamiid min dariiqi shaybaan ayaa isnaadkaas ku soo arooray isagoo intan ka dheer wuxuu yidhi xaafidku qowluhu baabun fi nujuumi wa qaala qataada ilaa aakhirihi wasalahu waxaa xidhiiriyey aharkan cabdu bnu xumaydin min dariiqi shaybaana canhu bihi wazaada fii aakhirihi wuxuu ku siyaadiyey wa ina naasan dad jahalatan jaahiliin ah biamrillaahi amarka ilaahay jaahilka ah qad axdatuu fii hadihi nujuum xidigahan waxay ku soo darisiiyeen kahaana dadaa xidigihii kahaana uu isticmaalay yacni sixir iyo wax sheeg iyo falaanful iyo waxaasuu diidan yahay qataada in loo adeegsado xidigaha dadaa marka wuxuu yidhi xidigahan waxyaalo kale cilmi kale ayaan ka ogaana yidhi oo kahaano u adeegsaday oo sixir iyo falaanful iyo kahaano u adeegsaday wuxuu yidhi marka qataada waxay yidhaaheen uu yidhi man qarasa qofkii geedka tallaala binajmi kadaa xidiga saas la yidhaha markuu soo dhasho qofkii geedka tallaala kaana kadaa waxaasaa dhacaya waxaasa ahaanaya waman saafara qofkii ku safra binajmi kadaa xidiga hebel la yidhaha markuu soo dhasho qofkii safrana kaana kadaa saasa ahaanayo ama musiibaa ku dhici ama farxaduu heli xidigaas markuu soo baxo qofkii safarkiisa ku beega farxaduu heli ama musiibaa ku dhacay dadaa saas yidhi walacamri ayaa qasami ahaataye maa min annujuumi najmun xidigaha xidig ka mid ma ahan ilaa wayuladu bihi xidiga waxaa lagu dhalaa addawiilu qof dheer iyo walqasiru qof gaaban walaxmaru qof guduudan walabyadu qof cad walxasanu qof wanaagsan oo qorxoon wadamiimu qof foolxun midba xidigo isaga dhashaahu yidhi wax nidaamsan meesha ma jiraan dhahaya xidig hebel qof qorxoonaa ku dhasha ma jirtu yidhi xidig hebel hadduu soo dhaxana hadduu soo baxana dadka foolxunaa dhasha xidig hebel hadduu soo dhaxa hadduu soo baxana dadka ayaanka daranaa dhasha ma jiro yidhi taas kulli waa ilaahay awooddiis subxaanahu wa tacala iyo tadbiirullah lihada alkown ilaahay kownkan maamulkiisay dadku quruxda iyo qurux la-aanta iyo sacaadada iyo shaqaawadu waa biqudrati illaahi tacaala laa binujuum xidigo ma aha marka wuxuu yidhi xidig walba qof dheerna waa ku dhalan karaa qof gaabanna waa ku dhalan karaa qof hoolxumaa ku dhalan kara qof waxaa ku dhalan kara qurux badan wamaa cilmu haadihi nujuum oo xidigahan cilmigeedu maxay yihiin iyo haadihi daaba iyo daabaddan aad baasaysanaysaan wa haada taa'iru iyo shimbirkan aad baashanaysaan bishay-in waxba ma aha min haada alghayb haybkan aad ka hadlaysaan xidigaha iyo daabadaha aad baashaysaan iyo waxaanu shaqo kuma lahan haybka intahaa wa bi haadihi ziyaadati ziyaadadan ayaa tadharu waxaa ku muuqanaya munaasabatu iiraadi lmusanif musanif ka soo arooridiisa munaasabada uu ka wato maa awradahu wixii soo arooriyo min tafsiiri اlashyaa alatii dakaraha min alqur'an wain kaana dikru bacdihaa waqaca istidraadan wallahu aclam marka asarkaasi dhirid dheer markii la akhriyo ayaa marka la ogaan munaasabada uu sheekhu ka leeyahay yacni qataada munaasabada uu ka leeyahay marka waxaa weeye xikmada ilaahay subxaanah wa tacaala xiddigaha wuxuu ugu talagalay dadka qaar inay u adeegsadeen waxaanba logu talagelinba taasina ay tahay nooc jahliga ka mida marka wuxuu yidhi sheekhu raximahu اllahu tacaala qaala daawuudiyu daawuudi wuxuu yidhi qowlu qataada fi nujuum xasan hadalka qataade xidigaha uu ka hadlay waa hadal wanaagsan ilaa qowlahu qataade hadalkiisa maahane akhda'a wa adaaca nasiibahu labadaas markii laga reebo fa innahu qasara fii daalika waa gaabiyey qataada hadalkaas waa gaabiyey bal qaa'ilu daalika qofkii waxaa sheegta kaafir inuu yidhaah la rabo waa gaal qofkii yidhaaha xiddigahani waxay maamul ku leeyihiin roobabka iyo dadka gaagaaban iyo dadka qorxoon iyo dadka dhaadheero tadbiirkayba maamul ku leeyihiin qofkii yidhaaha waa gaal inuu yidhaahay saasaa fiicnadu leeyahy bal qaa'ilu daalika kaafir intaha walam yatacayan ilkufru gaalnimadu ma caynoobaydo fii xaqi man qaala daalika wa innamaa yakfuru waxaa gaaloobaya man nasaba alikhtiraaca ilayha qofkii ikhtiraaca u nisbeeya xiddigaha oo yidhaaha awooddiisaa xiddigana wax ku ikhtiraacay oo maamulka dhan ba asagaa wada koonkan ama qayb ka midhuu wadaa xiddigu yidhaaha qofkaasi gaal wa amaa man jacalahaa qofkii xiddigaha ka yeelay calaamatan calaa xuduudi amrin fi lardi falaa ma gaaloobayo amaa qofkii calaamo ka dhigay oo yidhaaha xilliga roobka waxaan ku garanaynaa xiddigaas inuu soo baxo xilliga jiilaalka waxaan garanaynaa xiddigaasa calaamo u ah qofkii sidaas yidhaaha taasi gaalnimo ma ah waa waxyaalo calaamaadkan ilaahay koonka uu u yeelay oo lagu deliishanayo isbeddelka fasallada iyo xilliyada isbeddelkooda lagu deliishanayo taasi gaalnimo ma aha waqad taqadama taqriiru dalika wa tafsiiluhu fi lkalaami calaa xadiisi zayd bni khaalid fii man qaala mudirna binawi kada fii baabi اlistisqa ayaan kusoo maray qaala alimaam اlbukhaariy raximah اllahu tacaala وqاaل بن عabاaسin cبdاللahi بن cabاasna wuxuu yidhi hashيimا macnaahu mutagayirا faأصbaxa hashيimا tadruhu الriyaax ayaddaasuu rabaa inuu fasiro cabdالlahi بن cabaas waa waxyaalaha istidraad bukhaari uu soo raacsiiyey oo xidigaha hadda aan shaqo ku lahayn oo wixii sheekhu uu dhahayey wain kaana dikru bacdihaa waqaca istidraadan maadaama iyaduna ay tusinayaan awoodda ilaahay subxaanaه wataعaalى ayuu bukhaari istidraad iyo raacsiin xidigihii uu raacsiinayo ayuu aahaartan u raacsiiyey qaala alimaamu albukhariy raximah اllahu tacaala wa qaala bnu cabaasin wuxuu yidhi fii tafsiiri qowlihi tacaala ayaa loola jeedaa faasbaxa hashiiman wuxuu noqday cawskii burbur tadruuhu riyaax oo dabayluhu ay iska firdhinayaan waa cawskii shalay doogga ahaayoo ishu ay ku macaansanaysay markay fiirinayso ilaahay awooddiisa waxaa ka mid a haddana xilli ka bacdi ilaahay wuxuu ka dhigay hashiiman ay mutagayiran uu ku fasiray cabdullahi bnu cabaas cawskii wuxuu noqday wax isbedelay quruxdii iyo jamaalkii iyo mandarkii iyo filsamidii waa isbedeshay waa ilaahay aayaadkii subxaanahu wa tacaala walabu abbiga wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabaas isaguna waxadaa'iqa gulban wa faakihatan wa abba abbantaasuu rabaa inuu fasiro qaala alimaamu albukhaariy raximah اllahu tacaala walabu abbigu maa iyoladii kii weeye ya'kulu lancaamu waxa xooluhu ay cunaan daaqa ilaahay u soo dhaliyey kaasaa waxaa la yidhaha abbi la yidhaha abbi wاlanaamu anaamka wاlأrda wadacahaa lilanaam lilanaamtaasuu rabaa haddana bukhaari inuu fasiro wuxuu leeyahay wاlanaamu anaamku alkhalqu ardada ilaahay khalqiguu u dejiyey manaaficaadka khalqigu inay ku yani ku nafciyaan barzakhun macnaahu xaajibun waxyaalihii istidraadka uu sheegay imam الbukhaari raximah اllahu tacaala baynahumaa barzakhun laa yabqiyaan taasuu rabaa imaamu albukhaari inuu fasiro baynahumaa labada biyo waxaa u dhexeeya waa webiyaha macaan iyo badaha dhanaan labadooda waxaa u dhexeeya barzakhun ay xaajibun teedaa u dhexeeya laa yabqiyaani mana isku xadgudbi karaan oo biyahan badduna webigii yacni kuma qasmi karto webiguna isaguna badda kuma qasmi karo xaajiskaasi waa xaajis min qudrati اllahi tacaala ilaha kala xayiraya qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala وqاaل مجاهد مجاهد بن jبرi الmkي miن أئمة المفsirيn wuxuu yidhi fي تfsيri qowلihi taعaalى ayuu la jeeda وجaناaت أlفاaفa ayuu rabaa haddana inuu fasiro alفاaf وجaناaت inuu ilaahay abuure beero alفاafan maxaa loola jeedaa ay mulتafatan isku maran beero caleemahoodii iyo geedahoodii naqii intuu maaragtaahay faraha ka batay oo doogii si wanaagsan u soo dhashay oo beerihii si wanaagsan ay u baxeen ay noqdeen multafan alfaafan multafa kuwa isku maran ay noqdeen faridoogii inta si wanaagsan beeruhu u baxeen hulban oo wuxuu rabaa haddana sheekhu inuu fasiro waxadaa'iqa hulba beeruu ilaahay soo dhaliyey hulban maxaa loola jeedaa waalhulbuna almultafatu midda iyaduna isku maran w waxadaa'iqa beero hulban isku maran oo si fiican u baxay oo ilaahay awooddiisa ku baxay subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi firaashan aladii jacala lakum alarda firaasha aladii allihii jacala lakum alarda firaashan ardada firaash uu ilahay idinkaga dhigay mihaadan ayaa loola jeedaa hor bukhaari saasuu ku fasiray gogol gogoluu ilahay idinkaga dhigay subxaanahu wa tacaala wadalikaasi ka qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisa oo kale ilaahay uu yidhi walakum fi lardi mustaqar walakum idinka waxaa idiin sugnaaday fi lardi dhulkan dhexdiisa mustaqarunaa idiin sugnaaday makaanu sugnaasho meelaad ku sugnaanaysaan meel guryo aad ka dhisanaysaan meel ceelal aad ka qodanaysaan meel aad fadhiisanaysaan meelaad maaragtaa marba masaalixdiinnu siday tahay aada ugu manaafacaadaysaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi nakidan waaladii khabutha laa yakhruju ilaa nakida nakidan taasuu rabaa inuu fasiro imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala waaladii beledkii khabutha xumaaday laa yakhruju ma baxo ilaa nakidan macnaahu qaliilan beledku hadduu dabeecadiisu yacni dhulku hadduu yahay dhul cusba eelo ah dhulku khabiidka kaasaa loola jeedaa alardu sabika dhulku hadduu cusba eelo yahay laa yakhruju ma soo baxo ilaa nakidan bimacnaa laa yakhruj nabaatu yaa loola jeedaa nabaadkiisu sooma baxo dhulku hadduu xun yahay oo cusba eelo uu yahay ay qaliilan nabaadkiisu inuu yar yahay mooye si kale sooma baxo wa hada tashbiihun biqalbi alkaafir waalmunaafiq aayaddana waa tashbiihoo qalbiga kaafirka iyo munaafiqa ayaa lagu shabihiyo qalbiga kaafirka iyo munaafiqu waa dhul cusba eelaah oo kale oo wax khayraba ma lahano wax khayray wax iimaanah oo gelaya ma lahano ayaa laga jeeda qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu sifati alshamsu waalqamaru bixusbaanin haadaa midkani baabu sifati alshamsu waalqamaru qoraxda iyo dayixu bixusbaanin xisaab ayay ahaadeenoo xisaabay ku socdaan bimacnaa yejriyaani waxay ku socdaan bixusbaanin xisaabay ku socdaan qoraxda iyo dabaxu aayaddaa sifadeedii tilmaanteedii ayuu u baabiya oo sifada sheekhu wuxuu ula jeedaa bimacnaa tafsiirihaa aayadaa tafsiirkeeda iyo ulajeeddada laga leeyahay ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximah allahu tacaala khalaa'iqda ilaahay kuwooda ugu waaweyn ayuu midba baab sheekhu noogu sheegiyo hadda sheekhu wuxuu ka soo baxay toddobadii ardo iyo xidigihii ayuu sheekhu ka soo sheekeeyey halkana sheekhu wuxuu uga hadlay aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi alshamsu waalqamaru bixusbaan maxaa loola jeedaa xisaabta qoraxda iyo dayixu ilaahay wuxuu yidhi waxay ku socdaan xisaab maxaa loola jeedaa xisaabta qaala alimaamu albukhaariy raximahu allahu tacaala qaala mujaahid wuxuu yidhi mujaahid ibnu jabrin almakiyu huwa xisaabta laguu sheegayo ka xusbaani raxaa shiid maraha xisaabtiisoo kale wa dhagaxu markii waagii hore dhagaxa wax lagu shiidan jiray saa u wareegayo oo saa loo wareejinayo dhagaxa marka wareegiisu waa xisaaban yahay intuu wax shiidayo labaatan goor ama soddon markuu wareego waa la deminaa markaas raashinka wada shiida ulajeeddada marka mujaahid wuxuu ka wadaa alshamsu waalqamaru bixusbaan iyaduna waa sidaasoo kaleo waa bixisaabin macluumin cinda allah qoraxdu iskama socoto bimacnaa si hamal ah oo macno darraa uma socoto si hamala uma soconaysee waxay ku soconee xisaab muqadar macluum min cindi illaah xisaab muqadaroo ilaahay og yahay ayuu ku socdaa saasuu ku fasiray mujaahid ka xusbaani raxa ayaa loola jeedaa wa qaala hayruhu mujaahid kayrkiisuna wuxuu yidhi bixisaabi wamanaasila laa yacduwaaniha wa qaala hayruhu mujaahid kayrkiisuna wuxuu yidhi huwa xisaabka waxaa loola jeedaa xusbaanka bixisaab inay ku socdaan xisaab iyo wa manaasila deegaanno xisaabtaas iyo deegaannadaasoo laa yacduwaani qoraxda iyo dayixu haa manaasishaas aysan gudbaynin mujaahid kayrkiisna haddee waxay ku fasireen culimmada kale waaba sida hadda loo badan yahay jumhuurulmufasiriin ay ku fasiraane qoraxda iyo dayixu bixusbaanin markuu ilaahay leeyahay bimacnaa waxaa loola jeedaa xisaab iyo manaasil manaasil oo qoraxduna waxay leedahay manaasil ay degto dayixuna wuxuu leeyahay manaasil uu dego tusaale ahaan hadda dayaxa bishaan oo kale habeen walba hal mansila u go-an oy goydo xawaaro ay ku goydayso waa labaatan iyo siddeed mansil labaatan iyo siddeed deegaan ayay qoraxdu ku leedahay dayixu oo cirkan uu ku leeyahay labaatan iyo siddeedkaas deegaan afar iyo toban waxaa la yidhaha waa januubiya afar iyo tobanna waxaa la yidhaha waa shimaaliya macnaa januubiya shimaaliya waxaa loola jeedaa afar iyo toban mansil waxay naga xigaan dhinaca waqooyi ayay naga xigaan afar iyo toban mansil afar iyo toban mansilna waxay naga xigaan dhinaca koonfurtay naga xigaan afar labaatan iyo siddeedda mansil oo dayaxu markaas uu marayo oo uu goynayo sooma wada baxaan cirkana kuma wada yaallaan afar iyo toban bisaa daahir ah oo bini aadamku arki karaa afar iyo toban mansil ayaa bini aadamku arki karaa afar iyo tobanka kale ilaahay wuu qariyey subxaanahu wa tacaala ilaahay awooddiisa marka ilaahay awooddiisa waxaa ka mid ah yacni markii dayaxani uu soconayo caawa haddii dayaxu tusaale ahaan uu kow yahay hal mansiluu jaray habeen dambe mansilkii uu soo jaray mansil ka duwanuu degi mansil ka duwan ayuu degi ama cudaarid ha noqdo ama mansilka caqrab ha noqdo ama thawr ha noqdo mid uunu mid uunu degi kii xalay uu deganaa kuma jiro waa ka tegey mansil cusub oo labaad habeenka ku xiga haddana mid saddexaad ilaa labaatan iyo siddeedda wareegga uu dhammeeyo labaatan iyo siddeed marka bishu hadday soddon ku dhammaanayso laba habeenay ay maqan taha marka oon la arkaynin labaatan iyo sagaal hadday ku dhammaanaysana hal habeenay asturme oon la arki karin oo manaasiishii ay ka maqan tahay marka manaasiishii marka waxaa loola jeedaa a'immat اlmufasiriin waxay ku fasireen ashamsu wاlqamaru bixusbaan bxisaab wa manaasil laa yacduwaaniha aysan ka gudbi karin manaasisha ilahay ugu talagalay manaasisha ilahay ugu talagalay laakiin waxaa ka orod badan oo manaasisha ka jarid badan qoraxda dayaxa dayaxu siddeed iyo labaatanka manzil oo uu leeyahay siddeed iyo labaatan habeenuu ku soo jaraa uu ku gooyaa ama qoraxda iyada sanad sanad dhanay ku goynaya sanad ayuu ku goynaya siddeed iyo labaatanka manaasil laakiin isagu dayaxu wuxuu uga duwan yahay habeen walba hal mansiluu laqaa uu soo jaraa habeen kale haddana mansil cusub uu soo degi ilaa siddeed iyo labaatanka sidaas yacni bishiiba oo siddeed iyo labaatan habeen uu markaa ku soo maro manaasishii oo dhan uu ku soo maro waa kuwii januubiga ahaa iyo kuwii shimaaliga ahaa dhammaan wa qaala hayruhu mujaahid hayrkiisna wuxuu yidhi bxisaabin wamanaasila laa yacduwaaniha qaala alimaamu albukhaariy raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi xusbaan lafdiga xusbaan tii weli rabaa sheekhu inuu sii fasiro ashamsu waalqamaru bixusbaan lafdiga xusbaan waa jamaacat اlxisaab jamaacat اlxisaab waa cibaaro qadiima bimacnaa jamcu اlxisaab ayuu ula jeedaa xisaab haddii la jamciyo wuxuu ku yimid fuclaan xisaab waa ficaal ficaal maxaa lagu jamciyey xusbaan oo fuclaan ayaa lagu jamciyey wuxuu ku yidhi sheekhu wadalika midlu shihaabin wa shuhbaan sida shihaab loogu jamciyey shuhbaan loogu jamciyey ayaa xisaabna waxaa loogu jamciyey ku yidhi xusbaan loogu jamciyey oo markaa sheekhu wuxuu kuu sheegi ereygan yacni ashamsu waalqamaru bixusbaanin ku jira mufradna wuu noqdaa jamcna wuu noqdaa oo mufrad markuu noqonayo waa yacni xasaba wuu xisaabay xisaaban xasaba wuu xisaabay xusbaanan xisaabid waa fuclaan fuclaan oo master noqday markuu mufrad noqonayo waa master caadi ah haddii la yidhaha jamca laga dhigana waa sida bukhaari uu kuu sheegayo oo waxaa leeyahay markaas mufradkiisu wuxuu ahaa waa xisaab oo lagu jamciyey xusbaan ama waa masder dheh ama waa masder dheh ama waxaa tidhaha waa jamac xisaab oo lagu jamciyo xusbaan sida shihaabba loogu jamciyo shuhbaan loogu jamciyo qaala alimaamu albukhaariy raximahu اllahu tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi duxaaha waashamsi wa duxaaha washamsi qoraxdan ilaahay ku dhaartaa huu yidhi wa duxaaha qaala albukhaariyu daw'uhaa saasuu ku fasiray imam bukhaari duxaaha qaala alimaamu albukhaariy raximahu اllahu tacaala daw'uhaa qoraxdan ku dhaartaa iyo iftiinkeeda qoraxda iftiinkeeda ayaan ku dhaartaa huu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi an tudrika alqamara lashamsu yenbagii lahaa an tudrika alqamara lashamsu qoraxdii yenbagii lahaa qoraxda uma habboona an tudrika inay gaarto alqamara dayaxa macnaa ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay qoraxdu awood uma lahan inay dayaxa gaarto dayaxu awooddiisu goormuu yimaadaa dayaxu waa leyli waa habeen qoraxduna iyaduna awooddeedu waa goorma waa nahaari midna wuxuu shaqeeyaa waa nahaari midna waa leyli shamsada iyo qamarka ulajeeddada marka laga leeyahay maxay tahay qoraxdii tusaale ahaan nahaariga ahayd oo maalintii iyaduna xisaabta ku socotay intay nasakhdooo xisaabteedii ka soo gudubto yacni habeenkii sooma dedejin karto intay xisaabteedii degdeg usoo jarto habeenkii sooma dedejin karto habeenku isaguna waa sidaas oo kale habeenku isaguna intuu xisaabtii yacni maalintii qoraxdii ku xadgudbo maalintii ma iman karo habeenku isaguna inta soo wareegsadoo soo gudbo iskuma xadgudbi karaan waa ilaahay subxaanahu watacaala xisaab macluumuu og yahay ayay ku kala socdaan qaala albukhaariyu raximah اllahu tacaala markuu fasirayey aayaddaa wuxuu yidhi laa yasturu daw axadihimaa labadaas waa qoraxda iyo dayaxa midkood iftiinkiisu ma asturi karo daw aakhar daw alaakhari kan kale iftiinkiisa ma asturi karo walaa yenbagii lahumaa labadoodana uma haboono qoraxda iyo dayaxa dalika satru inay is asturaan isnasakhaan ma lahan saabiqu الnahaari qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wala leylu habeenkuna ma aha saabiqu الnahaari habeenkuna ma aha mid maalintii ka hormari kara habeenku iskuma dayi karo maalintii inuu ka hormaro maalintii uu baabi'iyo oo uu ka tallaabsado waa ilaahay awooddiisa subxaanahu wa tacaala qaala albukhaariyu wuxuu yidhi yatadaalabaani habeenka iyo maalintu way isdalbadaan xafiifayna xaalay degdegayaan oo mid walba awooddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku soconayaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi naslakhu wa aayatun lahum alleylu naslakhu minhu annahaar wa aayatun lahum alleyl aayadda tusinaysa ilaahay awooddiisa waa habeenkii naslakhu minhu min alleyl habeenkii xaggiisa waxaanu ka bixinnaa annahaara maalintii ayaan ka bixinaynaa maxaa loola jeedaa qaala albukhaari wuxuu yidhi nukhriju axadahumaa habeenka iyo maalinta midkood waxaanu ka saarnaa min alaakhari kan kalean ka saarnaaho wa nujrii kulla waaxidin mid kasta waan socodsiinaa kaasoo minhumaa habeenka iyo maalinta ka mida annagaa socodsiinayno habeenkii meesha ka baxaa laleeya maalinaa la keeni maalintii markay dhammaato meesha ka baxaa laleeya habeenaa ilaahay keeni yuqallibu allaahu leyla waannahaar habeenkii maalinta ilaaha rogroga oo gedgediya subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wanshaqat isamaa'u fa hiya yowmaidin waahiya wanshaqat isamaa'u samadii waa dildillaacday maalinta qiyaamaha fa hiya yowmaidin waahiya maalintaa qiyaamaha samadu waahiye wey waahiye muxuu la jeedaa bukhaarigaa fasiro wuxuu yidhi qaala albukhaariyu wahyuhaa samada wahyigeedu tashaququhaa dildillaaceeda wey maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala cirku inuusan sidan ahaanaynin ayaa ilaahay maalinta qiyaamaha inoo sheegiyo cirku uu dildillaacmayo ilaahay amarkiisa iyo qudradiisa uu ku dildillaacmayo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi arjaa'iha waalmalaku calaa arjaa'iha waalmalaku bimacnaa aljamaca loola jeedaa walmalaku ay almalaa'ika loola jeedaa jamaca loola jeedaa waalmalaku malaa'igtu calaa arjaa'iha samada hareeraheeda samada hareeraheedii ay maalintaa ay ku sugan yihiin waa maalinta qiyaamaha maa muddadii hareeraheeda ku sugan yihiin maa muddadii lam yanshaqa uusan dilaacmin minhaa samadii xaggeedii haddaysan wax ka dilaacmin fa hum malaa'igtu calaa xaafatayhaa xaafatay samaa samada labadeeda dhinac ayay ku jiraan waa intaysan dildilaacinoo cirka aan la baabi'in amaa cirka haddii la baabi'iyo meel kaleoo ilaahay og yahay ayaa ilaahay uu geynaa malaa'igtiisa subxaanahu wa tacaala wadaalikaasi ka qowlika waa adiga sida aad carabi ahaan u tiraaho oo kale huwa calaa arjaa'i albi'ri huwa fulaan hebel calaa arjaa'i albi'ri ceelka hareerihiisu ahaaday sidaa tiraahoo kale manaa saas bimacna aljawaanib ayaa aayaddana loola jeedaa loola jeedaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaqdasha waaqdasha leylahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waaqdasha leylahaa samadaa habeenkeedii ilaahay waa mugdiyeeyey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi janna falamaa janna calayhi leylu ayuu ula jeedaa imaam bukhaari falamaa janna calayhi leylu oo maxaa loola jeedaa aqdasha iyo janna qaala albukhaariyu adlama labadaba saasuu ku fasira labada ficilba labada ficilba saasaa loola jeeda waaqdasha leylahaa habeenkeedu ilaahay mugdi ka dhigay falamaa janna calayhi leyluna waxaa loola jeedaa bimacnaa adlama calayhi leyl habeenku markuu gudcur uu ku noqday nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam wa qaala alxasanu xasanu اlbasri ataabici ayuu ula jeedaa bukhaari xasanu lbasrina wuxuu yidhi ida shamsu kuwirad kuwirad ida shamsu shamsadii qoraxdii kuwirad markuu fasiraya xasanulbasri wuxuu yidhi tukawaru qoraxda waa la duuduubi xataa yadhaba daw'uhaa ilaa iftiinkeeduba uu baaba'o oo iftiinkan iyo awooddan hadda ay leedahay maalinta qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qoraxda ilaahay waa duuduubi iftiin yeelan mayso iyadoo dhanaa la baabi'in maalinta qiyaamaha markii la gaaro wey marka aayadahaasna sheekhu wuxuu usoo deliishaday khalaa'iqdan inay isbeddel ku imaanayo maalinta qiyaamaha markii la gaaro makhluuqaadkan cajaa'ibta leh in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bedelayo qiyaamaha wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walleyli wamaa wasaq walleyli habeenkan ku dhaartaa iyo wamaa iladii kii wasaqa ay jamaca min daabatin saasuu bukhaari ku fasiray iyo wixii habeenku uu kulmiyey oo min daabatin naflay soconaysa ah oo tukubaysa habeenkii iyo waxa uu kulmiyo o dhanaan ku dhaarta itasaqa wاlqamari wاlqamari qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wاlqamari dayaxan ku dhaartaa ida itasaqa ay istawaa dayaxu markuu sinnaado bimacnaa takaamala waa dayaxu marka ugu horaysa sidii maaragtaa laan yaroo galoolan uu ku soo bilowmo habeenka labaad waa sii xoogaysan marka dambe asaga dhanaa isxiraya kaamiluu noqon marka kaamilku uu noqonayo marka ilaahay ku dhaaranayo subxaanahu wa tacaala oo marka nuurkiisu aada u weyn yahay nuurkiisu markuu nuwer yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi buruujan tabaaraka aladii jacala fi الsamaa'i buruuja tabaaraka aladii allihii ayaa khayrkiisu fara batay jacala fi الsamaa'i samada dhexdeedii buruujan yeelay buruujkaasuu fasiri sheekh qaala albukhaariyu buruuj waxaa loola jeedaa manaazila ashamsi waalqamar qoraxda iyo dayaxa meelaha ay degaan a samada ku yaalla ayaa loola jeedaa samada dhexdeeda buruuja ilaah yeelay buruuj waxaa loola jeedaa manaazil ashamsi waalqamar wa qaala tacaala wa qaala alimaamu albukhaariy wuxuu yidhi falxaruuru xaruurku xaruur oo markaa wuxuu fasiray aayaddii ahayd wala dillu wala alxaruuru ayaddaasuu rabaa inuu fasiro wala dillu wala alxaruur hooska qabowga iyo kulaylku ma sinna ayaa ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaala albukhaariy wuxuu yidhi falxaruuru xaruurku bilnahaari maalintii uu ahaaday maca shamsi qoraxda micigeeda xaal uu yahay xaruur wuxuu yimaadaa xilliga maalinta oo qoraxdu ay jirto xaruur markaasuu iman kulaylka wa qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas iyo wa ru'ba iyaguna waxay yidhaaheen ru'batu bnu alxajaaj ashaacir almashhuur waa gabyaygii luqawiga ahaa ee mashhuurka ahayuu sheekhu ula jeedaahe cabdullahi bnu cabaas iyo gabyaygaasna waxay yidhaaheen alxaruuru bileyl waa ahaan karaa alxaruur yakuunu waa ahaan karaa bileyl habeenka waa ahaan karaa allayaali alxaarray ula jeedaan habeenadu markay kulul yihiin naftooda waa la dhihi karaa leylun xaruurun habeen kululaa jira waa la dhihi karaa maalinta keliya khaas kuma ahu waasamuumu dabaysha hafanaha ah dabaysha hafanaha ah oo kuleylka wadatana binnahaariyay ahaatay dheheen dabaysha hafanaha ah waa dabaysha kulul wey xilliga maalintai ahaatay saas iyaguna ay yidhaaheen waa yacni waxay khilaafayaan hadalkii hore oan soo sheegno falxaruuru binnahaari maca shamsi ahaa taasay khilaafayaan قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد الكوفي التيمي عن أبيه وإبراهيم ويزيد بن الشريك يزيد بن الشريك التيمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه آه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحير يقال وحليلا yuuliju leyl qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuuliju leyla ilaahay habeenka wuxuu dhex geliyaa fi nahaar maalintuu ilaahay dhex geliyaa oo maxaa loola jeedaa yuulij qaala albukhaariyu yukawiru waa geliyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkiiu maalintii dhex gelinoo bimacnaa waxaa saacaadkiiyaa yaraanayaa loola jeedaa habeenkii ayuu maalinta dhex gelinoo maalintiiyaa dheeraanaysa habeenkii saacaadkiisaa yaraanaya oo ilahay awooddiisa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliijatan ayaa ilahay wlam yatakiduu min duuni illaahi walaa rasuulihi wala almu'miniina waliija aan samaysan oo sifaadka mu'miniinta waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam wala almu'miniin iyo mu'miniinta sokadooda inaysan samaysanaynin waliijatan mu'miniintu ilaahay rasuulkiisa iyo mu'miniinta sokadooda waliijo ma samaystaan galaangal galaangal ma samaystaan oo galaangal maxaa loola jeedaa maca almunaafiqiina waalkufaar ruuxa muuminkaa galaangal lama yeesho munaafiq iyo gaal waa inuu ka beri noqdo bara'a uu ka qaato qaala albukhaariy wuxuu yidhi kullu shayin adkhaltahu fii shay alwaliijatu kullu shayin adkhaltahu fii shay waliijo waxaa la yidhaha shay kastaoo adkhaltahu fii shay shay aad dhex geliso shay labada shay hadday isdhex galaan waliijo wey adigan marka gaalkii aad saas u dhex gashay wey gaaladii aad dhex gashay muumin khaalisa ma tihid wey وليج مر هذا ديالته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف والفريابي قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال وحر أبي ذر قال النبي وحر صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وحكير حين وقته غربت الشمس قرح مركي دعدي والنبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر وحكير أتدري ما أكتها أبي ذر أين ماشي تذهب إي آديس ماشي قرح إي آديسو ma taqaanaa qultu allaahu wa rasuuluhu aclam qaala nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi fa innahaa qoraxdu tadhabu way tagtaa xataa tasjuda taxta alcarshi ilaa carshiga hoostiisa ay ku sujuuddo ayay tagtaa marka sujuudan maxaa loola jeedaa sujuudan laba macno ayaa culimmadu ay ku fasireen mid waxa weeye waa bimacnaa inqiyaada wa tadallula asaajid qofka ilaahay u sujuudsanoo bini aadamka ah ilaahay u dulaysan yahay marka waxaa loola jeedaa sujuuda bimacna tadallul ilaahay isu dullayda oo ilaah u khuduucaaho awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ku socoto oo khalqi makhluuqaadka ilaahay ka mida ay tahay oo daciifa ayay dareemaya awoodda ilaahay isu dullayn ayaa loola jeedaa ee sujuudkii bini aadamka oo macruufka ahaayoo kale ma ahan liannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala geedihii xataa wuxuu ku tilmaamay inay sujuudaan wannajmu waashajaru yasjudaani wannajmu waashajaru yasjudaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi najmiga waxaa la yidhaha alshajaru aladii laa saaqa lahu waa geedka xibinuu ku istaago aan lahayn ayaa loola jeedaa geedka xibinuu ku istaago aan lahayn iyo washajaru geedka weyn oo xibinta uu ku istaago leh yasjudaani labadaba ilaahay u sujuudaan maa macna sujuud huwa yani altadallulu waalkhuduuc geedihu ilahay isu dullaynayaan taas waa macno macnaha kale wuxuu culimmada qaar ay ku fasireen fainaha tadhabu xataa tasjuda waa sujuud laa yacrifuha ila allah waa sujuudahana la yidhi laakiin ilaaha garanaya subxaanahu wa tacaala sujuuddeeda qaabkay u sujuudayso ilaaha yaqaano waxay la mid tahay wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum koonkan ifkan oo dhan waa tasbiixsadaan lakiin ilahay muxuu yidhi ma fahmi kartaan ma fahmi kartaan siday u tasbiixsadaan taasoo kale in lagu fasiro oo lean annaguna ma fahmi karno sujuuddeeda ma naqaan laakiin waan rumaynaynaahoo maadaama nabigu noo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fainaha tadhabu xataa tasjuda taxta alcarshi ilaa carshiga hoostiisa ay ka sujuuddo wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala qaala bnu اlcarabi ibnu اlcarabiya wuxuu yidhi ankara qowmun sujuudaha qolaa waxay inkireen qoraxda sujuuddeedii dee caqligooday u bandhigeen caqligaaga mar haddaad shareecada u bandhigto waxa weeye iimaanba yeelan maysid iimaanba yeelan maysid caqligaaga daciifka shareecada haddaa u bandhigto wa huwa صaxiixun mumkin sujuudkuna waa sax waana suurtagal inay qoraxda sujuuddo wata'awalahu qowmun qolo waxay ku fasireen calaa maa hiya calayhi min ataskhir اdaa'im sujuudda waxaa loola jeedaa sakhiridda sida ilaahay u sakhiray oo joogtada ah walaa maanica maanic ma jiro an takhruja can majraaha meesha ay ku soconayso inay qoraxdu ka baxdo oo fatasjuda ay soo sujuuddo uma tarjica ay meesheedii kusoo laabato qultu waxaan leeyahay uru yar xaafidku in araada hadduu sheekhu ula jeedo bilkhuruuj alwuquufa inay istaagayso oo meeshay ku socoto inta joogsato ilaahay u sujuudayso fawaadix waa macnacad wa ilaa haddii kale haddii la yidhaha meeshay yani ku socotayba ka tegi falaa daliila cala alkhuruuj meesha inay ka baxay ku socotay ay ka baxayso daliil uma hayno wayaxtamil waxaa suurtogala an yakuuna almuraadu bisujuud sujuuda man huwa muwakal biha min almalaa'ika malaa'igta qoraxda loo wakiishay sujuuddoodii in lagula jeedo waa suurtagal ow tasjudu ama waa sujuudi bisuurati alxaal xaaladda suuraddeeda ku sujuudiyo fayakuunu wuxuu noqonaa cibaaratan can iziyaadati fi اlinqiyaad wاlkhuduuc fi dalika alxiin aad isu dullaynayso aad usii khuduucayso taana waa loola jeeda fainahaa qoraxdu wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam tadhabu waa tagtaa xataa tasjuda taxta alcarshi ilaa carshiga ilaahay hoostiisa ay ku sujuudayso fatastaadinu idanay weydiisataa qoraxdu fayu'danu lahaa waa loo idmaa oo idanay weydiisanoo yani inay sujuuddo ayay ilaahay idan weydiisan waa loo idmi wayushiku waxaa dhowaanaya an tasjuda inay sujuudayso falaa yuqbalu minhaa an tasjuda bimacnaa an turiida sujuud inay doonayso inay sujuuddo falaa yuqbalu minhaa laa yuqbal bimacnaa laa yu'danu an tasjud xilli waxaa iman doona aan loo idmaynin inay sujuuddo watasta'dina waa idan weydiisan doontaa iman doona xilliga idan weydiisan doonto falaa yu'dana laha aan loo idmaynin oo saan loola idmaynin waa markii qiyaamaha la gaaro qiyaamaha markii la gaaro fa yuqaalu laha waxaa la leeyahay laguu idmi maayee irjicii orodoo dib u laabo min xaysu ji'ti meeshii aad ka timid waa meeshii ka soo dhalatay meeshii ay ka soo dhalatay halkaas dib ugu laaba laleeyahay ma lagu idmayo fatadlucu waayo way ka soo dhalanin min maqribiha makaanu dhiciddeedii xaggeeday marka ka soo dhalan meeshay u soo dhacday waa isbeddela ku dhacayo isbeddela koonkan ku dhacayo meesha hadda ay u dhacayso halkaasay ka soo dhalan markaasay dadku la yaabayaan fadalikaasina qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisii uu yidhi washamsu qoraxdu tajri way socotaa limustaqarin ilaa mustaqarin ilaa makaanu sugnaansho laga gaaro ayay socon mustaqarkaasoo lahaa ayada u sugnaaday waa makaanu lghuruub meesha ay ku dhacdo mustaqarkeeda dalika sha'nigaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiska ah ee haalibkaa xukunkiisa uu haalib yahay qorshayntiisii wey allahaasoo alcaliimi ee cilmiga badan ilaha saas wax u kala qorshay wax u kala nidaamiyey قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار ومولى حفصة بنت سيرين حفصة بنت سيرين أظن كيدو شيخا وهنجري حدثنا عبد العزيز بن المختار البصري مولى حفصة بنت سيرين قال حدثنا عبد الله الدانج عبد الله الدانج دانج وحيديه جرين حلقاس العالم باللغة الفارسية قفك مركو اللغة الفارسية أدو يقانو دانج فلان دانج ninkaas waa daanaaj alle farisi u aad u yaqaanaa luqada farisiga u aad u yaqaanaaba marka sheekhu luqaduu yaqiinay luqada farisiyada ee carabiga labadaba waa yaqiinay sheekha waa cabdullaahi addaanaaj waa taabiciyun basriyun qaala wuxuu yidhi cabdullahi daanaaj xadaثanii abu salamata bn cabdiraxman can abi hurayra radia allahu tacala canhu an الnabiy salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi ashamsu wاlqamar mukawaraani waa la duuduubaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa la duuduubah yidhi nebigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhariي raximah اllahu tacala xadaثana yaxya bnu sulayman huwa alkuufi qaala xadaثanii ibnu wahbin cabdullahi bn wahbin ibn misri qaala akhbaranii camrun mar hadduu cabdullahi bn wahbi camrun ba uu yidhaaho waa camru bnu alxaariث almisriyaa loola jeedaa sida manduumada aan ku soo qaadannay qul ibnu wahbin in rawaa can camri facamru bnu alxaariثi da lmisriyu misri ku sheego qaala akhbaranii camrun ana cabdiraxmaan bna alqaasim min ali abi bakr sidiq abi bakr sidiiqu ayaa xadaahu camriga u sheegay can abihi can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma annahu shani kaana wuxuu ahaa cabdullahi bni cumar yukhbiru can الnabiy nabiga xaggiisuu ka khabri jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala inuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam ina shamsa wاlqamara qoraxda iyo dayixu laa yaksifaani ma madoobaadaan limowti axadin liajli mowti axadin qof dhimashadiisa dartiis uma madoobaadaan walaa lixayaatihi qof noloshiisa dartiisna uma madoobaadaan walaakinahumaa labadoodu aayatun aayadu aayaddaasoo min aayaati اllah ilahay aayadihiisa ka mida waidaa ra'aytumuuhu ay lkusuuf madoobaadka markaad aragtaan fasalluu ay salaat alkusuuf uu ula jeedaa nabigu salى اllahu alيه wasalam salaat alkusuuf tukaduu yidhi nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayh xadiiska waan soo qaadanay qaala imam الbukhariي raximah اllahu taعalى xadaثna ismaaعiil ismaaعiil bn abi uways huwa اlmadani qaala xadaثanii malik can zayd bni aslam huwa اlmadani can caطaaءi bni yasaar mowlى maymuna almadani can cabdillahi bni cabaas radi allahu tacala canهuma qaal qaala الnabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu wslm wbaaraka calayh ina shamsa wاlqamra aayataani min aayaati اllah laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaatih faida ra'aytum dalika alkusuuf madoobaadka haddaad aragtaan fadkuru اllaha ilahay xusa oo xuska ilahay badiyo qaala alimaam albukhariي raximah اllahu tacaala xadaثana yaxya bnu bukayrin huwa yaxya bnu cabdillahi bnu bukayr اlmisriy qaala xadaثana leyثu leyث bnu sacdin اlmisri can cuqayl can ibni shihaab qaala wuxuu yihi ibnu shihaab akhbaranii curwatu ana caaishaةa radi allahu tacala canha ayaa akhbaratu caaisha curwo u sheegtay ana rasuula اllahi rasuulka ale salى اllahu alيh wasalam yowma maalintii khasafat shamsu qoraxdu maalintii ay madoobaatay qaama waa istaagay nabigu salى اllahu alيh wasalam oo salaat اlkusuuf ayuu nabigu tukaday salى اllahu alيh wasalam fakabara nabigu salى اllahu alيh wasalam markii hore salaaddii xirto waa takbiirsaday wa qara'a qira'atan tawiila qiro dheer uu nabigu salى اllahu alيh wasalam biqadri suurati اlbaqara ayuu nabigu akhriyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayh uma rakaca nabigu waa rukuucay salى اllahu alيh wasalam rukuucan rukuucaasoo tawiilan dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisii kor u soo qaaday nabigu salى اllahu alيh wasalam faqaala nabigu salى اllahu alيh wasalam wuxuu yihi samica allahu liman xamida wa qaama waa istaagay kamaa sidii huwa siduu u taagnaayo sidiisa ugu taagnaayo haddana faatixadii soo bilaabay ilaa laba qiyaamaa la rabaa laba istaag ayaa laga rabaa halkii ragcada fa qara'a nabigu salى اllahu alيh wasalam qira'atan tawiila qiro dheerow haddana nabigu salى اllahu alيh wasalam istaaggii labaad uu ku akhriyey wahiyo qiradaa tawiilada adnaa waa ka yareed min alqira'ati اlأulى qiradii hore oo yani markii hore uu akrinayay waa ka yareed uu nabigu akhriyey salى اllahu alيh wasalam uma rakaca nabigu salى اllahu alيh wasalam rukuucan tawiilan rukuuc dheer uu rukuucay nabigu salى اllahu alيh wasalam wahiya midaasina yacni rukuucaas adnaa wuxuu ka yaraa min arakcati rukuuciyuu ka yaraa ragcada bimacnaa rukuuca loola jeeda ragcadaasu aluulaa hore rukuucii hore rukuuc hoogaa ka yar ayuu nabigu salى اllahu alيh wasalama intii kii hore uu ku daahay inaan ahayn uu nabigu salى اllahu alيh wasalam kan soo gaabiyey uma sajada sujuuda طawiila uma facala fi اrakcati اlaakhira ragcadii ugu dambaysay midla dalika almadkuur intaas lasoo sheegay mid lamida uu nabigu salى اllahu alيh wasalam ragcadii labaad ku sameeyey uma salama nabigu salى اllahu alيh wasalam waa salaamo noqsaday waqad xaaluu salaamo noqsaday tajallat shamsu qoraxdiiba ay faydantay oo wixii madowga saarnaa uu ka baaba'ay fakhadaba annaasa dadku u khudbeeyey nabigu salى اllahu alيh wasalam faqaala fii kusuufi shamsi wاlqamari qoraxda iyo dayaxa madoobaadkoodii nabigu salى اllahu alيh wasalam wuxuu ku yidhi inahumaa aayataani min aayaati اllahi laa yaksifaani limowti axad walaa lixayaatih faidaa ra'aytuhumuumaa labadooda haddaad aragtaan bimacnaa alkusuufayn labadaa madoobaad haddaad aragtaan qoraxdii dayaxiyo madoobaaday fafzacuu u argagaxu bimacnaa fadhabuu aada ila asalaa dhinaca salaada aada uu yidhi nabigu salى اllahu alيh wasalam salaatu kusuufi shamsi wاlqamar ayaa loola jeeda qaala alimaamu albukhariي raximah اllahu tacala xadaثana moxamed bn musanى huwa albصri qaala xadaثana yaxya yaxya alqaطaan can ismaaciil ismaaciil bni abi khaalidin alkuufi ilaa qaysaa soo socda qaala xadaثanii qays qays bn abi xaasim alraawi can alcasharaةi اlmubashariina biاljanة can abi mascuud abi masciid albedri waa saxaabigii can الnabiyi salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala nabigu salى اllahu alيh wasalam wuxuu yidhi alshamsu wاlqamar laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axad walaa lixayaatihi walaakinahumaa qoraxda yadayaxu aayataani laba aayadoodu labadaas aayadoodoo min aayaati illaah ilahay aayadihiisa kownigaa ka mida faidaa ra'aytumumahaa labadaa kusuufaynka markaad aragtaan oo madoobaaday fasalluu salaat اlkusuuf tukaduu yihi nabigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh qaala alimaam اlbukhaariy raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fii qowlihi tacaala wahuwa aladii arsala الriyaaxa nushuran bayna yaday raxmatih qaala alimaam albukhariy raximah اllahu tacaala hada midkani baabu ma ayu ladii kii u baab yahay jaaءahu maaguba ku yimid fii qowlihi fii tafsiiri qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa tafsiirkiisa ku yimid oo ilaahay u yidhi wa huwa ilaahay aladii allihii way arsala riyaaxa dabaylaha soo diray nushuran ay mutafariqa nushuran ay mutafariqa dabayluhu xaalay yihiin kuwo kala tagsan bayna yaday raxmatihi ilaahay naxariistiisii naxariistaa hortoodii dabayluhu kala tagsan dabaylaha soo diray subxaanahu wa tacaala imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala kitaabu badi lkhalqi weli ku jiraa yacni wuxuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala makhluuqaadka ilaahay kuwooda ugu waaweyn iyo aayaadka ilaahaya kowniga ah kuwooda ugu waaweyn oo mid midna ugu sheegi hadda sheekhu qoraxdii iyo dayixii axaadiistii iyo aayaadkii ku soo arooray markuu soo dhammaystiray haddana bal dabaylihiiu galay aayaadka ilaahay waxaa ka mid ah kowniga ah dabaylaha ka mid ah dabaylaha axaadiistii iyo aahaarkii ku soo arooray ayuu sheekhu noo sheegay raximah اllahu tacaala wuxuu ugu soo hormariyey qowluhu tacaala ilaahay uu yidhi wahuwa ilaahay aladii allihii way arsala riyaaxa dabaylaha soo diray nushuran ay mutafariqa xaal dabayluhu ay kala tagsan yihiin bayna yaday raxmatihi ilahay naxariistiisa hortiisa ay ku kala tagsan yihiin soo diray wey bimacnaa waxay bishaaraynayaan in roob uu soo socdo alraxma bimacna almatar roob inay soo socdo ayay dabaylaha ilaahay subxaanahu wa tacaala masaalixda u abuuray iyo xikmadaha ilaahay u abuuray waxaa ka mid ah albishaara bayna yaday almatar roobku inuu imanayo inay dadku ay ku dareemaan walidaalika waxaad arki dabaylaha roobka ka soo hormaraya xataa waxay wataan caraftii biyaha caraftii roobka ayay xataa wataan walidaalika qiro kale waxaa ku sugnayd yacni bushran wa huwa aladii arsala riyaaxa bushran xaalayin kuwa bishaaraynaya waa bishaaraynayaan bayna yaday raxmatihi leanna qofku markuu dabaylaha dareemo qalbigiisaa degaya qalbigiisaa degaya wuxuu og yahay dabaylahana inay sidaan oo ay ka dambeeyaan roob uu ka dambeeyo wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qaasifan dabaylihii aayaadkii ku soo arooray ayuu sheekhu noo sheegiyo qaasifan fa yursila calaykum qaasifan min alriix fa yursila ilaahay wuxuu soo diraa calaykum dushiinna ilaahay wuxuu ku soo diray hadduu awoodo qaasifan dabayl burburisa dabaylaha ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadaheeda waxaa ka mid ah midna waa bishaaro midna waa cadaab midna waa bishaaro midna waa cadaabo qoomkii ilaahay uu doonayo ilaahay ku caasiya ayuu ilaahay ku ciqaabaa waa nooca qaasifkaa wey qaala albukhaariyu wuxuu yidhi taqsifu waxay dabayluhu burburiyaan kulla shay wax walboo ilaahay ugu tala galay dabaylahaas ay burburiyaan waa nooc yacni cuquubada ka mida wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lawaaqixa wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa wa arsalna riyaaxa dabaylihii waan soo dirnay yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala lawaaqixa kuwa bacrimiya xaalayihiin waa xikmadaha dabaylaha waxaa ka mid a qaybo waxaa ku jira wax bacrimiya waa kuwa markaa saxansaxada wada oo markaa waxaa dareemay inay bacrimin yihiinoo yacni daruurihii isku aadinayaan intay soo riixaan qaryadii ama tuuladii ama waddankii ilaahay roob uu la doono waa isku soo aadinayaan yacni daruurihii roobka waday dabayshiyaa soo riixaysa dabayshii markaasaa ilahay wuxuu ka cabiray lawaaqix sida in iyagu wax bacriminayaan oo kale sida ay wax bacriminayaan marka xikmadaha dabaylaha loogu talagalay waxaa ka mid a nooc waa raxmad nooc waa cadaab noocna waxa weeye waa lawaaqix lawaaqix kuwa bacriminayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi lawaaqix markuu fasirayey malaaqixa xaalay yihiin kuwa wax bacrimiya mulqixatan xaalay tahay kuwa bacriminaysa waa mufrad malaaqixa malaaqixa mufradkiisiyaa mulqixa ah wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faasaabahaa icsaarun faasaabahaa beertii waxaa asiibay icsaarun ayaa asiibay dabayl kulul ayaa asiibay waa noocyada cadaabka ka mid a noocyada dabaylaha cadaabka ka mid a magacyadooda waxaa ka mid a dabayl layidhaha icsaar icsaar qaala albukhaariyu wuxuu yihi raximah اllahu tacaala riixun huwa icsaarku riixun waa dabayl dabayshaasoo caasifun ee qararac leh dabayl cod lahoo qararac lahoo adag wey dabayshaasoo tahubu ka soo kacda min alardi dhulka xaggiisa ka soo kacdo ila samaa'ina aadda xagga cirka u kacda wadaalika ka camuudin tiiroo kale noqota dhulka inta ka kacday waxay isku shareeri cirka xaggiisao tiiroo kale noqon fiihi waxaana riixaa dhexdiisa camuudkaasoo wadaalika ka camuudin tiiroo kale tiirkaasoo fiihi naarun dab uu ku jiro tiib dar uu ku jiro oo kale noqonoo markaasaa beeraha iyo meelaha ilaahay uu doonayo inuu ku ciqaabo ayaa lagu halaagaya gubi dabaysha noocaa noqonaysa taasna waxaa la yidhaha magaceeda icsaar icsaar wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi sirun ka mahali riixin fiihaa sirun ka mahali riixin dabayl oo kale oo fiihaa dabaysha dhexdeeda sirun uu ku dhex jiro qaala albukhaariyu bardun qabow uu ku dhex jiro dabaylaha waxaa ka mid ah qaybo ilaahay awooddiisa waxaa ka mid ah kuwana waxay wax ku halaagayaan kulaylkooda kuwana waxay wax ku halaagayaan dabaylihii qabow qabow wax ku halaagayaan waa anwaacda ilaahay subxaanahu wa tacaala dabaylaha uu u qeybiyey waa ilaahay aayaadkiisa kowniga ah qaala alimaamu albukhaariy wuxuu yidhi qowluhu tacaala nushuran nushurantii aayaddii aanu soo marnay bimacnaa mutafariqa dabaylo kala tagsan bayna yaday raxmatihi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم آدم بن أبي إياس الكوفي قال حدثنا شعبة عن الحكم حكم بن عتيبة الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير نصرت وحال يقو قرقاري بالسبع ضبيش السبليرة أنواع ضبيلها كمدة ونوع من أنواع الرياح nooc anwaacda dabaylaha ka mida wey oo imaam bukhaari raximah llahu tacala markii hore wuxuu noo soo sheegay qaybo lawaaqix iyo icsaar iyo siri ayuu sheekhu noo soo sheegay waxaa ka mid a mid la yidhaaho sabac riixu sabac waa dabaylaha nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay ugu gargaaray markuu dagaallada qaadayo oo nabigu sala allahu alayh wasalam jihaadka uu qaadayo dabaylaha ilaahay ugu gargaaray wey sabada waxaa la yidhaha waa alatii ta'tii min dahrika idaa waajahta alqibla markii dhinaca qiblada waddan kasta joog waddan kasta ilaa qibladu waa iskhilaafi bixasabi alawtaan markaad waddanka soomaaliya tusaale ahaan aan joogno qiblada markaan qaabilno qiblada waqooyi naga xigtaa qiblada markaan qaabilno dhabarka midda ka imanaysa waxaa la yidhaha riixu sabac riixu sabac waddan kastoo joogto markaad qibladiisa qaabisho dhinaca dhabarka midka ka imaanaysa taasa waxaa la yidhaha assabac la yidhaha wa uhlikad caadun heer caadna waa la halaagu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam bidabuur dabaysha dabuura la yidhaha ayaa lagu halaagay alatii ta'tii min qibali wejhika ida staqbalta alqibla oo markaa qiblada aad u jeesato waddan walba oo joogto dhinaca wejiga dabaysha ka imanaysa taasaa waxaa la yidhaha dabuur hadda midda dabayl kastoo wejiga ka timaada halaag ma ahane iyagaa halaag looga dhigay markaa iyagii ayaa halaag looga dhigay qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadahanaa makiyu bnu ibraahim huwa albalkhiyu qaala xadahanaa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz ibnu jurayj almakiyi can caطaa cadaa ibni abi rabax almaki can caaishata radia allahu tacala canha qaalad waxay tihi umuna caaisha kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa jiray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh idaa ra'aa makhiila markuu arko nabigu sala allahu alayh wasalama daruur makhiila bimacna saxaaba loola jeedaa daruur weliba daruurta daruurta markii xoogaa laga filanayo ama loo malaynayo inay biyo sido ama roob daruurtu ay sido taasaa waxaa la yidhaha makhiila waxaa laga soo qaatay min khaala waa maleeyey khaala bimacnaa danna makhiila malayn marka waa daruur laga malaysanayo biyo inay sido ama roob ay sido kaasa waxaa la yidhaha makhiila idaa ra'aa markuu arko nebigu sala allahu alayh wasalama makhiila daruur laga filanayo ama loo malaynayo inay roob sido markuu arko nebigu sala allahu alayh wasalam fi samaa cirka dhexdiisana uu ku arko aqbala nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo qaabili jiray wa adbara mar nabigu sala allahu alayh wasalam waa sii jeesan jiray oo nabigu gadaashi dhinacaas u sii jeesan jiray wa dakhala mar guriguu soo geli nabigu sala allahu alayh wasalam wa kharaja mar waa ka bixi guriga nabiga sala allahu alayh wasalam dabaylaha markuu markuu arko yacni daruurtaas markuu arko nabigu sala allahu alayh wasalam wa tagayara wejhu wejigiisuna waa isbedeli jiray nabiga sala allahu alayh wasalam waa dabaylaha yacni iyo daruurta dadku ay ku farxaan oo dadku yacni faraxa ka keenaya nabigeena sala allahu alayh wasalam daruuraha fii bacdi alaxwaal markuu arko wejigiisa waa isbedelayay nabiga sala allahu alayh wasalam mar guriguu soo geli mar waa ka bixi mar waa sii socdaa mar waa soo socdaa nabiga sala allahu alayh wasalam fa idaa amdarat isamaau samadu markay roobiso oo roob ilaahay uu keeno suriya ayi tagayuru isbedelkii waa laga faydaa canhu can rasuulillahi sala allahu alayh wasalam isbedelkii wejigiisa ka muuqanaya farxadu isu bedelaa markuu roobkii arko nabigu sala allahu alayh wasalam facaraftuhu ay facarafathu ay dakarathu nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxaa xasuusisay caaisha dalika sha'n sha'n alcaarid shanigaa nabiga kusoo darinaya markuu daruuraha arko rasuul ilahi maxaad ula jeedaa isbeddelaan kugu aragnaa markii daruurahan aanu aragno wejigaaga isbeddelaanu ku arkaynaahe maxaa isbeddelkaasi yahay ayuu nabiga weydiisay salى اllahu عalيه wasalam faqaala nebiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalيه wasalam wama adrii maxaan wamaa adrii anugu maxaan ogahay lacalahu shanigu waxaa suurtogala kamaa sidii shanigu inuu ahaado qaala qowmun qoom ay yidhaaheen فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلما رأوه markii ay arkeen معنaa daruurtii saxaabkii daruurkii markay arkeen caaridan xaal uu yahay isagoo soo banbaxay oo samadii iyo cirkii ku soo banbaxay mustaqbila awdiyatihim togagoodii mid soo qaabilay xaal uu yahay meelihii biyaha ay ka cabi jireen iyo waadiyaalkoodii uu ku beegan yahay markay arkeen qaaluu haadaa caaridun mumdiruna waxay yidhaaheen kani waa daruur roobna siinayso qaaluu haadaa caaridun mumdiruna bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim markaasaa waxaa la yidhi war roob waxaad ka filayseen ma ahane waa riixun waa dabayl fiiha cadaabun aliim waa dabaylo cadaab wataa la yidhi markaasaa heer caad meeshii raxmadda ay ka filayeen ayaa cadaab ilaahay u keenay subxaanahu watacaala marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ula jeedaa bimacnaa rubamaa ya'ti alcadaabu fii hayri madaanihi cadaabku waxaa dhici karta inuu ku yimaado oo qoomka ugu yimaado meeladan ka filayn oo naxariis aad ka filaysa wey marka nebigeenna sala allahu alayh wasalam ummaddiisa u baqayay ummadduu nebigu u baqayay sala allahu alayh wasalam oo nimankan heer caad ah daruuray hadda sidaasoo kale ah ay ku sirmeen daruuray ku sirmeen oo waxay is yidhaaheen roobay idiin wadaa markay daruurtii ay yidhaaheen alla ileh daruurtani roobayna siinoo barwaaqii noo wadaa ay yidhaaheen markaasaa waxaa la yidhi bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim waa waxay cadaabkii aad degdegsan jirteen weyo cadaabaa idinkugu dhex jira halkaasaa lagu baabi'iyey oo lagu halaagay heer caad marka nebigu sala allahu alayh wasalama shafaqatan wa khawfan calaa ummatihi ayaa nebigu sala allahu alayh wasalama wejigiisa isku bedelayey markuu daruuraha arko liannahu rubamaa ya'ti alcadaabu fii hayri madaanihi cadaabka waxaa dhici karta meelo aan laga filanaynin inuu ka yimaado allah subxaana wa taala